kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan waxaa barnaamijka marti igu ah khadre imaan sigad oo ka tirsan baarlamaan goboleedka gaarisa county haddana waxay ka mid tahay toddoba iyo toban gabdhood oo ku jira baarlamaan goboleedkaasi waxaana ay barnaamijka uga waramaysaa halganka adag ee ay usoo gashay ka mid noqoshada baarlamaanka doorka haweenka ee siyaasadda gobolka kursiga ay ku fadhido iyo waxa uu uga dhigan yahay dumarka ku dhaqan gobolka halganka ay gabdhaha gobolka ugu jiraan in ay kuraas badan ku yeeshaan baarlamaanka dalka kenya iyo arrimo kale markale soo dhawow khatra bal waxaad ka warantaa marka ugu horeysa inta badan sidaan taariikhda ku hayno dumarka soomaalida ee dalka kenya gaar ahaan kuwa kasoo jeeda waqooyi bari kenya inta badan sidaas ugu fara dhuudhuubna siyaasada iyo ka qaybgalka dowladda maxaa adiga kuu fududeeyay inaad kamid noqotid marka hore
maasha allah wallahi waxa waaye waa nasiib horta ninka ilaahay kolley u qadara unbaahila laakiin wadanka aan ku noolnay waa iska wadan gaal alxamdulilah ilaahay wuu nagu nimceeyey laakiin nidaamka iyo dastuurka dowladda wadanka haddaad la socoto adiga aad fadhudhuubantood macnaha adiga aad muujiso inaad dadaal samayni karto waad ka qayb qaadan kartaa aniga ahaan xisbiyahan baan dhexgalay oona ordaayay xisbi kursiga istaagay soomaalida dhaqan ahaan maba ogosho gabar bataatan inay ama istaagto ama xubin doonto waa lagula dagaala waa lagu caayina laakiin haddaad isdhega adkayso adiga horta aada xarbisato mar haddaa wayso mar labaad marka dambe hataa waa lagu magacaabay xisbigu ku magacaabi kara marka adiga ma aniga fuleedkaasaan ku helay ha haya adiga marka ma lagu magacaabay mise waa lagu soo doortay ani hadda waa lii magacaabay laakiin laba jeero horaan istaagay oo oon dhacay oo lii diiday oo ma la guursanin iyo waa gabar iyo waa dumar iyo ma yeelayn iyo ma doonayn lagu hayo mar saddexaad marka ilahay waa igu guulee waa lii magacaabay hadda anigoo istaagay doorashada ha twenty seventeenka waxaa nagula magacaabay toddoba iyo toban gabdhood guud ahaan wuxuu ka kooban yahay konton soddon rag oo lasoo doortay iyo labaatan lasoo magacaabay oo xisbiyada ay soo magacaabeen marka kontonkiiaad waxaad ka tihiin toddoba iyo toban gabdhood toddoba iyo toban gabdhoodaan ka nahayd baarlamaan goboleed gaaris waaw waa tiro aada u badan maxaa suurtageliya haddaad taariikhda haddaad dib u raacdid tan iyo intii dalka kenya xornimada uu qaatay hal gabar oo keliya ayaa si toosa goboladaasi looga soo doortay maxaa hadda toddoba iyo toban gabdhood suurageliya inay baarlamaanka gobolka ku jiraan wallahi horta waxa waaye wadanka kenya marka hore dastuur horey isticmaali jireen horta xubin muusiinayn haweeneyda waad istaagaysaa waad dhacaysaa ama soomaali way ku diidi ama way ku dhisrabo bataatan maba istaagi kartaba marka hadda safarka dambeysay constitution twenty tenka dastuurka ber hore la bedelay oo wax laga bedelay ayaa u ogolaaday haweeneyda in fursad qaali laga siiyo marka xubinta la magacaabo xubinta markii qofka laga soo doorto xubinta deputize garayna ama kursiga ku-xigeenka waxaa loo baahan yahay dastuurku dhigi in qof haween laga dhigo marka sidaa awgeed anaga miiska kusoo fuulna mooyaane dastuurka twenty ten hadduu ahan wax lamaba helen maalan garan dastuurka wadanka kii ber hore la mariyay twenty tenki baa ku qasbay inay xubino kasta baarlamaan noqota ama xafiis dowladeed noqota jegada weyn marka qof rag qaato jegada kale qasab in laga dhigo gender balance oo lagu qasbay dastuurkaa ku qasbay hadda hadda dastuurkii asaga hadda wax laga sii bedel rabaa soo maogid hadda wax b b i la dhiha wadanka ka jira kenya laakiin hadda markaad fiirisid b b i da igu kaadil markaad laakiin fiirisid hadda baarlamaankii gobolka oo kontona baa toddoba iyo toban ka tihiin tirada saas ma ku saxan tahay wallahi alxamdulilah toddoba wallahi waxaa loo baahan yahay maadaama soddon lasoo dooranayo oo rag hadda gaarisa county baarlamaankeed soddon laga soo dooranayo degmooyinka maxay u baahan tahay in haafkeeda tricota ama haafka ee ka noqoto gender balance oo macnaha laba qeyb markii loo dhigo qeyb baa laga rabaa inay noqoto marka qeybta waxay noqon lahayd shan iyo toban marka wax baa lagu daray tirada waa la dheereeyey waxaa la gaarsiiyey toddoba iyo toban oo bilcaan ah iyo saddex rag oo mid dhalinyaro youth la siiye iyo mid la siiye labaha la siiye camoora dadka macnaha ama jajaban ama endoolka eh ama maaragtay xubnaha jajaban oo dunyaanka eh baahiyaha gaarka qaba
wa marka bal waxaad ka warantaa hadda xubin ka tirsan baa tahay baarlamaankii gaarisa county ragaad wax la qaybsanaysaan miiskii baad dhinac ka fadhidaan kursigaas aad ku fadhido muxuu dumarkii u qabtay baad isleedahay oo horey aanay uhaysan wallahi waxyaalo fara badan oo waxaa jiraan oo hadda inta anaga aan soo galnay hadda kubi naga horeeyen hataa way yaraayeen way ku jireen laakiin ani waxaan leeyahay devolutionka intay dhalatay unbay harta haweeneyda loo ogolaaday sharciga tenki wuxuu u ogolaaday wadanka waxa la dhihi majimbo ama ama gobol gobol ama county county intay countiga dhalatay oo madax banaan imaatay iyo hataa waqooyi bari ee madax banaannimo ee heshe oo hadda mandera gaarisa wajeer ay heleen madaxtinimo madax madax madax banaan hadda madax banaanka haddaan helnay goban aa helnay madaxweyne oo gaar oo countiga xukumaya la helay baarlamaan madax banaan la helay baarlamaankana haddana waxaa laga dhex helay haweeneyda haweeneyda isbeddel waxay ku keentay wax alla wixii nidaam oo dastuur oo gobolka lagu maamulay ama wadanka kale uu dhaqanka uu leeyahay in wax laga bedelo oo dastuurka regulation loo yeelo nidaam dhaqameed oo gaar ahaan wadanka loogu sameeyo maxaa dan oogu jirta xoolo dhaqatada sharcigan anaga lagu maamulay nairobi anaga gaaris dan nooguma jiro sharci kale aan samaysana la dhihi miiskaa lasoo saari sharciga aan samaynayna maxaan dhahaynaa bilcaan maxaa oogu jira oo xoolo dhaqatada bilcaanta suuqleyda hadda suuqa xoolaha markaad tagto waxaad arkay bilcaan dhan oo beecbishir oo suuqley ayaad ku jirtaa marka maxaa dan oogu jira xagga haweeneyda wixii sharci marka waa inaan ka doodno waxaana dan oogu jira wixii bilcaanta ah waxeeda anagoona meel maran arrinta iyada majiidada iyada mooshinka ma meel marayo waa ka dagaalayna marka kursigii aad fadhideen codkiinii adinkaad ka warqabo baahidii dumarka ay qabeen adinkaa marka meesha u fadhiyo oo wixii aan u suurtogale wixii aan u cuntamayn oo aan u qaadmayn uma qaadaysaan annaga intaa miiska saaranayo hal haweeney oo maca hataa suuq leyda ha noqotee wixii nidaam oo macanshuur oo la dhaho gobolkan waxaan hala mariyo ama hala saaro gadaalaa ugu noqonaynaa speaker waxaa leeyahay arrinta georgi waa ilaa haweeney aan soo baarno waa fiirinaynaa canshuur maxaa kusoo qorteen calaamiis tii aana gadanaysa tii imbago gadanaysa haddii lagu soo qoro konton dollar ma dhici karta ma heli kartaan leenahay way ka liidan waa inaan ka doodno oo wixii taxki lagu soo saaray inaan ka jarno annaga marka dastuurka miiska markaan saarayn uu dhan la dhamaytira oo loo codaynayo waa ila waa ilaa aan waxyaalo fara badan aan ka bedelo amendment aan ku samayno wixii dan oogu jira haweeneyda waxaad carabka ku dhafatay in hadda sharci cusub qorshaha uu ku jiro b b i la yidhaahdo dalka kenya inuu ka dhaqan galo kaasoo laga yaabo in xuquuqda hadda aad hesheen uu meesha ka saaro inta badanna dumarka gobolka markaad fiirisid hadda ma hayaan xubno sarsare oo dhanka dowladda dhexe ah maxaa qorshaha idinkugu jira sax wallahi waa hagaag wadanka haddana dastuurka isagaa waxaa laga bedelahayaa saaad ogtihiin oodama maqasheen b b i waxa la dhihi keeneen building bridges initiative baa laleeyahay macnaha waxaan dhisaynaa bay leeyihin camal yani buundooyin lagu gudbo oo yani wixii baahida ama dhibaatooyinka kenyaanka hayste looga gudbo oo lagu gaaro dimuqraadiya horumar iyo midnimo oo dadka la mideeyo yaan doonaynaa qabyaalad looga baxay leeyihiin b b i da hala keenay anaga haddii wadankii waa ku dhex noolnaya waa nagala badan yahe ummadda naga badan ama gaal ama muslim waxay raban ahaadaan baa wataan laakiin maadaama aan ku dhex dhaqano inaan ayaga hor la jaan qaadno aan ku qasbannahay tan kale haddii ay meel marto haweeneyda wallahi way ka yara dibdhacayaan laakiin waxaan leenahay hadda qayli fara badan baan muujinay annaga baarlamaan goboleedyaha waa is aruursanay amendment fara badan aan ku samaynay petition baan geynay madaxweynehan u geynay baarlamaanka saraan geynay senadkaan geynay wax alla wixii ururada oo haweeneyda oo ayagana ama hay-adaha ama baarlamaanka nairobi ayagana sidoo kale amendment fara badan baa geynay inay xubnaha golaha baarlamaanyaha midda hoose iyo midda sare baarlamaanka kore inay xubnaha laga bixinin waa wan midda labaad inay xisbiyaasha dadka kulaasta ku istaagayaan in ayagana la siiyo nafaaskooda haweeneyda ay kusoo nominad garaynayeen haddii hadda si ay ku socoto ay ku melmarto kursiga haweeneyda baarlamaanka sare noo jooga oo haweenta way tegi laakiin waxay ogolaadeen hadduu kursigaa tago in loo ogolaanay sanadka laba kursi oo midna rag uu noqoni midna haween uu noqoni so still annaga haddii haweeneyda sanadka loogula bedelayo still jaas waa haysanaa waa gartay marka marka xaggee isleedahay aad tiigsataan haddaad tihiin dumarkii gobolka waqooyi bari kenya siyaasadda ku midnaan badnayn hadda waad soo gasheen waa bilow xaggee isleedihiin aad gaartaan maxaad se isleedihiin aad uga faaidaysataan haddiiba aad gaartaan meesha aad tiigsanaysaan wallahi hadda waqooyi bere waa saad ujeedaan taariikh hadda waxaaba gashay mushima safia inaad la socod moojiya gabadha ugu horeysa baarlamaanka laga soo doortay ee jara haddii b b i da ay meel marto sidaa hadda rajaynayno two third gender waxa la dhigaha jira oo la dhahay boqolkiiba konton iliwa ilaa haween laga dhigo yuu hadda dhigi dastuurkan b b i in bilcaan laga nominate garay ama lagu soo magacaabo baarlamaanka sare nairobi haddii laba boqol iyo sagaashan ay rag noqdaan lasoo doorto sideetan waxay noqonayaan bilcaan lasoo magacaabo xisbiyaha ay soo magacaabaan bay noqoni marka anaga naftirkaayo maadaama aan nahay dadka waqooyi bari hal gabar weligaa inooma tegin baarlamaanka sare nairobi haddii la helan hal shacabad ama labaa la heli maanta waxaan ku dara jirnaa xisbiyaha aan geli doono kolba inaan ina wakti aan ka qaadano oo dadaal muujino oo markaan u khasaarno waqooyi bari toban gabdhood baarlamaanka ama shan toban gabdhood ay noo tagaan baarlamaanka sare baarlamaan goboleedka hoosena amin labaatan min sideed iyo tobanka inan aan haysano yaan ku dagaaltamayna oo markaas kadibna maxaad ku qabanaysaan waxaasoo kuraasa waxaasoo kuraas waxaan ku qabanaynaa in kenyada kale hadda baarlamaanka sare kenyaanka kale meesha ay ku joogaan ay ku badan yihiin annaga waxaan doonaynaa maadaama annaga aan nahay waqooyi bari kenyaanka kale inaan wax la qaybsano baarlamaanka meeshaay u badan yihiin annagana kontomeeye inay noo gasho laba arday noo gasho labaatan rag lasoo doortay labaatan bilcaan oo lasoo magacaabo inay noo fadhiisato meesha ayada wixii waqooyi bari dan oogu jirto ajandada annagana aan kasoo riixano oo miiska wax lagu qaybsanaya aad fadhidaan aan fadhino weligaa waan ka maqannahay inaan kabtaa ka doodnaan rabnaa sidaa kelib baa wax ku heli karnaa annaga intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan marti igu ahayd khatra iimaan sigad oo ka tirsan baarlamaan goboleedka gaarisa county intaan mar kale kulmayna dhegaystayaal waa cashe ibraahim aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo